isticmaalka mukhaadaraadku waxa uu u horseedaa dhallinyarada halis caafimaad darro iyo dib udhac ku yimaada dhanka noloshooda haddaba muddooyinkan dambe waxaa jira dhallinyaro u badan gabdho oo iyagu ka wacyigeliya dhallinta isticmaalka mukhaadaraadka gabdhahaasi waxaa ka mid a xabse maxamuud shirdoon oo gabay ku cabiraysa dhibaatada isticmaalka daroogada iyo sidii bulshadu uga fogaan lahayd isticmaalka mukhaadaraadka wuxuu dhacayaa maansadu sidatan waa maansa aan ugu magac daray maandooriyaha maansadii aan soo qorqoray meel isbadan aan lahayn maandooriyaha aan ugu magac daray muraadkaan ka leeyihiiyo murtida aan isla fahanee muuqa aan ka qaade maqalkay amaaxsha ma guursada guri ma dhaqaha ma tiirsada ma tallaabsadaha ma tosha ma tashadaha ma toshaha ma taame mana taagale maandooriyaha utaaddada aan iska dayna daraan maramaha qoyskiyo ma bixinaayo qarashkiyo ma haya iga daadiyo maraataha intaa le maandooriyahay gaaru taheedada waan iska dayna daraaga maanaa dhalay miyaa layla dhalay ma dariska ma dadkayga ma da-da weynba ma kuwa damba ma ahin dabeecadaydee dubaabbaayo cunaayay maandooriyahay u gaar taheedada waan iska dayna daraaga marwooyinkiinoo kala haaya maalileyg meeraaya meeshiina buuxinaaya mansabkiina dhowraaya mansabkiina dhowraaya qardambe soo hoyashadooda masayr inaad ka qaadaan maandooryahay u gaartaheedada iska daaya daraan midigtiina inaad u qaadaan mansabkooda wiiqdaan marwanimadooda u diidaan meherkooda ku ciishaan micnala-aan ku diidaan maandooryahay u gaartaheedada iska daaya daraan muruqyadoo liciifa midhiqiradoo xidhmo muuqoo duugooba maskaxdoo diciifta midabkoo kaa tega ma adigiibaa garashada maandooryahay u gaartaheedada iska daaya daraan kuma taama cibaadada ma tukasho la-aantiyo ma tahlaayo soonkiyo mar dambaan qallayntiyo tamar baan taag lahayn maandooryahay u gaartaheedada iska daaya daraaga sidoo kale dhallinta waxaa halis caafimaad ku haya iyaguna daawooyinka loo isticmaalo midabbedelka oo haweenku u isticmaalaan inay isku caddeeyaan sida ay mar kale xabsa tilmaamayso maadooyinka ku jira daawooyinkaasi ee dhibaatada u keena haweenka isticmaala waaxda caafimaadka ee gobolka minnesota iyo saraakiisheeda ayaa iska kaashaday inay toddobiya labaatan product ay ka baadhaan waxa loo yaqaano mercury waa curyo sun ah koob waxay iskugu jireen saabun iyo kariimada la isku caddeeyo koob iyo toban ka mid ah ayaa mercury laga helay qofka biniaadanka lestan one gram oo mercury daasi hadday jirka biniaadanka gasho dhammaan wax xidhaan odayaasha dhiigga qaada taasay sababayso saddex meelood ugu muhiimsan jirkeena maskaxda maskaxda markay soobto ay xanuun ku keento automatically ku saameyn ku yeelanayaa maqalka iyo aragga aragga iyo maqalka sidaynu ogsoonay gabar kasta cabsideed aad weydiiso indhaha indhaha ma ka cabata exactly aha bay ku dhacaysaa because of this problem daawooyinka ugu badan ee mercury laga helo waxaa ka mid ah daawooyinka soomaalida ay aad u fududaysa diyaanada danoofada waxyaalaha commonkaynu aadka ugu badan nahay stereotypeska stereotype waa waa dawo loogu talagalay in xanuuno fara badan ama caabuqa jirka ku dhaca in lagu daweeyo laakiin waxaa la isticmaalaa xaddi yar because of waxay saameynaysaa jirkii biniaadamkii laakiin dawooyinka waxaa lagu qadraa xaddi aad u fara badan haddaba kuwan kuwan waxa weeye waxaa la mamnuucay dawadaasi two thousand one sababta loo mamnuucay waxay ahayd maadaama ay keentay kansarka skin kansarka ugu badan ee dunida ka dhaca ayay keentay vitamin c waxay u isticmaalaan gabdhuhu marka ay caddeeyaan ay dhammaan infaarmatalka oo dhan ay u adkaysan waayaan in maxaa gubashada ay ku yaad tiro taninta ama taa uga hooseysaan waxay u isticmaalaan in oxygentii jirka ugu yaraa suu gubashada uga yaraato intaasaan kusoo koobi laha waxyaala ay keento waxaa ka mid ah in hooyada iyo ilmuhuba kushan syndrome oo qaadana maskaxiyan iyo xarunta dhexe dareemada ay ay saamayso wacyigelinta la xidhiidha dhibaatooyinka mukhaadaraadka iyo isticmaalka dawooyinka aan dhakhtar qofku u qorin ayaa qaar bulshada ku baraarujinaya halista caafimaad darre ee ka dhalan karta labadaasi xaashim sheekh cumar good v o a boorama